ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo ay weheliyaan wasiiro xildhibaano iyo xubno ka mid ah maamulka gobolka banaadir ayaa maanta si rasmi a u daafuray qorshaha dib u furista konton iyo labo wado oo muhiim ah oo sanado badan u xirnaa sababo amni dartood munaasabada furitaanka waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareeyo guuto asad cismaan cabdulaahi taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa mahad maxamed salaad iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan laamaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir iyo weliba wakiilo ka socday bulshada rayidka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa ka warbixiyey muhiimadda wadooyinkan waxaa fududaanaysa sida la sheegay isu socodkii ayaa fududaanaya dadka waxaa si weyn waxaa looga tarayaa jaamkii jiray iyo culayskii magaalada ka jiray ayay arrintani wax ka taraysaa waxay nashaad gelinaysaa dhaqaalaha dalka gaar ahaan caasimadda ayaa ay nashaad iyo nolol gelinaysaa waxay daliil u tahay arrintani daliil cad oo markhaati bandoona u tahay horumarka laga sameeyey amniga intuu leegyahay waxaan u mahad celinayaa hay-adaha ama ciidamada qalabka sida ee naftooda u huray inay caasimadda muqdisho maanta sidan u ekaato wadooyinkan ayaa waxaa dhib badan ku qabay gaadiidka iyo dadweynaha maadaama wadooyinka kale ay yihiin kuwa cariiri ah